Suxufiyiinta ku dhaqaana magaalada Kismaayo ayaa u barordiiqay weriyaashii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hotel aasaasi ee magaalada Kismaayo Jimcihii toddobaadkan. Weriyaasha isugu yimi ee kulankaasi ayaa ka sheekeeyey sida xanuun kale ay u taabatay dhacdada qaraxa ay ku dhinteen weriyaashii kale ahaa Hodan Naaleeye iyo weliba Maxamed Sahal Gacmo Dheere. Saare Cabdi Axmed ayaa la xidhiidhay weriyaashaasi kadib kulankooga warbixintan ayadana nooga diyaarisay.
kulanka waxa uu ahaa mid duco iyo dareenkoodaba ay ku muujiyeen wariyaasha ayaga oo madaxa ku soo xirtay tabeebayaal cascas islamarkaasina ay u baroordiiqeen labadan weriye ee baha u raxmadee weriye maxamed sahal gacma dheere oo afartii sane ugu dambaysa ka howlgelaya magaalada kismaayo iyo hodan naaleeye oo caan ku ahayd warbixino t v oy ka diyaarisay gobollo kala gedisan oo dalka ah kuwaasi oy ku muujinaysay dhinaca fiican ee waddanka soomaaliya inkastoo waayadii ugu dambaysay ee degtay magaalada kismaayo waxaa si weyn looga hadlay sidii halbowlo ay ugu ahaayeen labadan weriye t v soo tebinta wararka dadka u baahan wararkooda in la tebiyo weriye aadan maxamed salaad waxa uu ka shaqeeyaa warbaahinta qaranka t v-ga dowladda soomaaliya wuxuu ii sheegay in geerida wariyaashaasi ay si gaara u taabatay sida uu kulankaba ka yiri sahroy aad baad umacsan tahay dabcan sidaad og tahayba magaalada kismaayo waa idii u dambeeyey inkastoo amni ay ahayd haddana weriye ku geeriyooda ama lagu dilo waxaa u dambeysay xili anigi iyo adiguba aan wada joognay iyo weriyaal kale oo allaha unaxariistee nasteex daahir lagu dilay magaalada kismaayo laba kun iyo sideedii murugadaas kadib badana waxaa noo xigtay murugada jimcihii ka dhacday magaalada kismaayo oo maanta kulan baroordiiq aan u qabanay laba saxafi oo maxamed sahal cumar gacmo dheere oo s b c halkan wakiil wareed uga ahaa iyo sidoo kale hodan naaleeye kulan duco ah oo baroordiiqa oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada cabdikhatar iimaan dhaqane oo muddo asna ka howlgelaya magaalada kismaayo kana mid a weriyaasha shaqeeya ayaa wuxuu ii sheegay in weriye maxamed sahal gacmo dheere ay muddo soo wada shaqeeyeen xusuustiisa ayuu iiga warramay waxa uu ku yaqaano si dhow ayaan iskula shaqayn jirnay waxaan ku xasuustaa warbixin hadda kahor uu ka sameeyey mar xilliyada awaaraha ay ka dhacayeen guud ahaanba dalka gaar ahaanna deegaanada miyiga ee magaalada kismaayo koonfurta kaga dayan hadda kahor warbixin uu ka sameeyey ayaan xasuustaa marka badanaa wuxuu jeclaa inuu ka sameeyo warbixinada ama dadka loogu gargaarayo kaleeto inuu sameeyo wuxuuna ahaa nin furfuran bulshadana aada u jecel oo soo jiiso run ahaantii wuxuu inta aan isla shaqaynaynay dabeecad ahaan wuxuu ahaa qof wanaagsan oo marka loo eego dhanka warbaahinta dadka badanaa horumarada ka sameeyo inuu kamid noqdo ayuu aada u jeclaa marka warbixinada nabad oo kaleetona aad ayuu xooga ku saari jiray nabra aadan maxamed salaad ayaa mar kale ii sheegay in maalmo mugdi ay u ahayd wariyaasha magaalada kismaayo iyadoo uu sheegay in wariyaasha meel kastoy joogaan soomaaliya xaalad adag oo khatara ay ku shaqeeyaan haddana sidaasay tahay bulshada inteeda kale ay ula siman yihiin qaraxyada iyo khataraha dhici kara sida waxa ka dhacay hotelka cascasey runtii waxay inoo ahayd maalin madow maalin mugdi ah tiiraanyo iyo welwel iyo murugo ayaa kulanka maanta uu xambaarsanaa dhammaanteen ilmo ayaa indheheena ka qubanaysay innagoo ka xun maalin weliba in aan weyno weriyaal muhiim noo ah oo dadka soomaaliyeed shaqo muhiima u hayay runtii maanta marka waxay noo ahayd taroy maalin aad murugo u leh oo tiiraanyo leh oo aan markaas aan isku samarsiinaynay in dadkaas naga geeriyooday ee saxafiyiinta ah in aan u duceyno dadkii iyo eheladii caruurtii ay ka tageenna inaan iyaguna laftirkooda aan samarsiin u sameyno oo aan booqano oo aan la kulanno si lamida cabdiqadar iimaan dhaqane ayaa waxaa isna muddo ay soo wada shaqeeyeen maxamed sahal gacmo dheere weriye cabdiqaadir jijiile wuxuu iigu sheegay qadka teleefoonka in daqiiqado ka hor ay wada hadlayeen inta uusan dhimanin gacmo dheere geeridiisa ka hor runtii waxay ahayd geri aada ii taabatay gerida maxamed sahal cumar gacmo dheere oo aan ahayn saaxiibo aada isugu dhow saacado ka horna geridiisa aan wada hadlaynay kana mid ahaa xirfadyahanadii kismaayo muddada aan kasoo wada shaqeynaynay allaha unaxariistaan leeyahay maxamed sahal cumar gacmo deere iyo weliba hodanaalaya oo ah inta badan qof waxfiida oo arrimaha bulshada aada uga shaqeysa sidoo kalena gobolada soomaaliya socdaala ku kala gala bixin jirtay hodan muddooyinka ugu dambeysay saxafiyiinta kismaayo ay kamid aheed magaaladii ka shaqeysan jirtay marka iyadana aad baan ugu taaxiinaya runtii labada weriye ee kismaayo ku geeriyooday aad bay ii taabatay geridooda ilhaan maxamuud cabdi waxa ay ka mid tahay weriyaasha ka howlgala t v-ga jubbaland ee gudaha magaalada kismaayo waxay ka mid ahayd weriyaashii soo qabanqaabiyo kulankan waxayna iiga sheekeysay in labada weriye ee geeriyooday ay ku dayasho mudan yihiin kaalin muuqatana ay uga jireen bulshada wax u qabadkeeda waxaan ku aqaanay gacmo dheere waxa uu ahaa shaksi runsheeg badan oo xaqiiqada aad iyo aad u sheegay inta badan ama mar kastaba ad aragtidba waxau ahaa wariyayaasha aan sidoo kale ka cabsanin in uu wararka markaasi uu ka sheego xaqiiqada in uu ka hadlo waxyaabaha sometimes wariyayaasha badankooda aysan mararka qaar geli karin si run ahaantii geesi ah hodan waxay ahay run ahaantii qof ilaa xad ilaahay hibo siiyey ah door dumar ah waxay ahayd gabadh iyadoo hooyo ah awlaad korinaysa maalin walba gobolada soomaaliya mid u safraysay si ay u soo gudbiso bilicda iyo wanaagga dhulkeenna dhimashada labadan wariye ee la dilay waxa ay ka dhigaysaa tirada guud ee wariyaasha ku dhintay kismaayo afar tan iyo laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo sideedii markaasi oo la dilay eebaha u naxariistee weriye nasteex daahir faarax oo ahaa wariyihii b b c da iyo wakaalada wararka e a p ahaana macalin soo saaray wariyaal badan oo hadda ka howlgala dibadda iyo sidoo kale gudaha wadankaba iyo sidoo kale xasan kaafi xareed oo ahaa wariyihii warbaahinta qaranka xilligaasi uga soo warrami jiray magaalada kismaayo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsan tahay saar cabdi axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay halkaad ka dhegeysanayseena waa idaacadda fiidnimo ee v o